cabdicasiis maxamed jaamac gudoomiyaha degmada cabud waaq mudane muxyidiin aadan cali ayaa si wada jira u daafuray garoonka kubadda cagta ee degmada cabudwaaq kaasoo dhismihiisu socday muddooyinkii u dambeeyey munaasabadda lagu daafurayay islamarkaana lagu wareejinayay furayaasha garoonka ayaa lagu qabtay gudaha garoonka waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha galmudug maamulka degmada xubno ka socday hay-adda nisa oo dhistay garoonka iyo marti sharaf kale gudoomiyaha degmada cabud waaq mudane muxyidiin aadan cali iyo gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada cabud waaq mudane buraale qooje ayaa si wada jira uga hadlay garoonka waxaa ogtihiin garoonkii kubadda cagta ee degmada caabud waaq iyo xataa qaybtiisii basketboolkaba oo muddaba uu dhismo ku socday inuu dhismihiisii soo dhammaaday isagoo loo sameeyey qaab caalami ah oo runtii muddo dheerna la sugayey khaasatan bahda isboortisku ay aada u danaynayeen dhallinyaro waxaa ogtihiin garoonkaas wakhtiga la geliyey weliba isagoo mashruuc muhim ahaayoo dana kale lagu qabsan karay magaalada in dhallinyarada si gaara loogu taageeray dhallinyarada marka waxaa la rabaa inay ka faa'iidaystaan fursadoodaas garoonkii ay noqdo garoon caalamiga ay ku xisaabtamaan ilaashadaan ayagu leeyihiin wax maaragta dadka oga sokeeya dadka kaloo dhan way oga sokeeyaan maadaama uu bahdi isboortiska ay leedahay garoonka meel inaad haysataan maanta aad dad ku martiqaadi kartaan ugu yeeran kartaan xirfadiinana kusoo bandhigi kartaan marka waxaan rajaynayaa inaan ka wada faa'iidaysan doono qarash ilaa lacag afar boqol ku dhow baa la geliyey subaxii garoonkaas imaanahayey lacagtu meelo kale ku socota laakiinse gudoomiyaha degmada iyo wasiir cabdiwaayeel baa waxay ka shaqeeyeen garoonkaas inay dhallinyaradaas maadaama gudoomiyuhuna waagii koobkaa soo qaadnayna ballan qaaday wasiir cabdiwaayeelna ballan qaaday oo dhahaan garoonkaas balgaraam kale u wadi naga daa waxaan oga dhigtaa roog dhallinyarada inaan ilaashanno oo dhammaanteen degmada dhan oo muxiidiin aaduna gudoomiyuhu u sarreeyo inaan ilaalsanno oo meeshii yar uu ka dilaaco si wada jira ugu wada istaagno wixii ka jaba iyo wixii mataqaanaa ka halaaba inaan u taaganna heegan u nahay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug cabdicasiis maxamed jaamac ayaa isna dhankiisa ka hadlay garoonka ama waad aragteen ama waad arki doontaan hadduu ilaah yidhahdo infrastructure xooganaa la geliyey si qurux badana loo dhisay runtii muddo dheer asagoo maxaa la yidhaahday dayacnaa oo waqti badan lacag loo raadinayay markii la helay oo hanti fara badan la geliyay almost waxaa la geliyay nus milyuun lacagha la geliyey waxaas waxaa loo baahan yahay marka in la ilaashado caadiyan dhaqanka soomaalida ama afrikaanka waxaa ka mid ah waxaa marka hore oo baahida in la muujiyo laakiin wixii markii la keeno oo la helo oo maxaa la yidhaahdaa sidii loogu talagalay loo sameeyo maintenancegu inuu ka lumo oo aan la ilaalin hantidaas marka waxay u baahan tahay in la ilaashado ilaasha xooggan ay u baahan tahay dadka maxaa la yidhahdaa taageerada ku bixiya soomaaliya waxyaalaha ay dhibsadeen runta idiin sheegaya waxaa ka mid ah wax inta la sameeyo la burburiyo haddana laga sugo isla ayaga inay dayactirasiin ayagu leeyihiin war wax baa u barya tagtay waa laguu dhisay marka lagu dhiso adigu hayso maintenancega adaa iskale inaa maintenancega hadda la igu dara tirahdi waa waa waa runtii waxyaalaha waxaa weeye aad maxaa la yidhahda dadka deeq bixiyaasha ah ee dowladdan soomaaliyeed caawiya ay u dhibsadeen waayo